Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubbaland ayaa qabatay xuska toddobaadka caalamiga ah ee tallaalka iyo daahfurka lamada tallaal ee horseedowga oo Fureenka ah iyo weliba shubanka iyo weliba ololo tallaalka iska dhafan ee oo Fureenka iyo weliba jadeecada xuskun wayba ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka Jubbaland hay-ado ku shaqeeya arrimo caafimaadka maamulka degmada iyo qaybo shal duwan ee bulshada ee ka dhaqan kismaaya agaasimaha waxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jubbaland Doctor Cabdixakiin Xuseen iyo wayba koreynta ku duwayay muhiimadda tallaalka usbuuca tallaalka muhiimadiisa kale waxaa ka mid ah ka hortagga diidmada tallaalka sida aan ognahay dhammaan bulshadeenna waxay ka aaminsan yihiin tallaalka inuu yahay wax khaldan sidaa darteed isbuucan waxaa iskugu imaana qof kasta inuu fariintan qaado si looga hortago diidmada tallaalka sidoo kale isbuucan waxaa kale oo ujeeddadiisu ay tahay in la la hormariyo tallaalo cusub sidaa ujeedaan horumarinta saddex laba tallaaloo cusub oo ah tallaalka nimoniyada iyo tallaalka shubanka labada talaal ee hadda aan wadankeena ku cusub laakiin adduunka uu mar hore laga hirgeliyey oo wadamada dhan ay mar hore qaateen laakiin wadankeena hadduu ka bilaabanayaa tallaalkan waxa weeye labada xanuun ee ugu badan ee carruurta markay yaryihiin ay u dhintaan waa midka oofwareenka ah iyo midda shubanka ah labadaas talaal oo laba talaal oo muhiim ah ayaan ka daahfuraynaa insha allahu sidoo kalena si guud si hadda wuxuu ka bilaaban doonaa kambeyn ah isbuuca soo socda hadduu ilaah idmo kadibna waxaa lagu dari doonaa tallaalka ruutiinka ee xarumaha laga qaato insha allah wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ismaaciil axmed garas iyo bulshadan ka baaqi in awlaadyo ku talaalan dhammaan cudurrada halistee maadaama dowladda muhiimad gaaraya si ay ta caafimaadka bulshada ma raba inaan ku celiyo hadda xiiqdheer baa layska tallaalayaa iyo jadeeco iyo oofureen iyo hebelow iyo iyagaa ka hadlay muhiimadiisa iyagaa ka hadlay tallaalka muhiimadiisana way ka hadleen waxaan rabaa inaan xoojiyo marka laydin leeyahay boqolkii cunug boqolkii cunug oo soomaaliya jooga oo jubbaland jooga toban baa la tallaalay adoo fursadii haysta oo tallaalkii haysta oo xaafadda kuugu dhow iyo gurigaaga agtiisa laga helo in la yidhaahdo boqolkiiba toban baa la tallaalay waxaan u malaynayaa wax lagu faani kara maaha annagu wasaarad ahaadna waxaan ku faani karra maaha shacabka reer jubbalandna waxay ku faani karaan maaha muhiimadda tallaalkana wadamada horumaray boolio kama jiro dabayl kama jirto hebelow kama jiro hebelow kama jiro wax badan oo hadda annagu iska tallaala kama jiraan haddana cunuguu ku qasban yahay maalintuu dhasho ilaa iyo intuu lix sano ka gaarayo in tallaalkiisa oo dhan complete yahay buug buu leeyahay ay ku qoran yihiin waxaasi oo systemka ku jira oo networkina oo haddii uu halkan ka guuro oo uu hargeyso tago laga arki karo qofkan tallaalka uu qaba iyo waxa u dhiman iyo waxa xaaladiisa waxay tahay maxay kutusaysaa muhiimadda iyaga oo aan tibija ka jirin oo aan dabayli ka jirin oo aan wax lamidi waxyaalahan hadda annagu iska tallaalao dhan aanay ka jirin oo waqti ugu dambaysa xataa aan la garanaynin wadamadooda siil ilmuhu waa la siiyaa